ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa waxay burburiyeen shabakado waaweyn oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaas oo ka geysan jiray dilal muwaadiniin iyo qaraxyo gudaha soomaaliya waxaana shabakadaha la burburiyay ay isugu jiraan kuwa la dilay iyo kuwa la qabtay waxaa sidoo kale meesha laga saaray shabakad u qaabilsanayd shahada iyo saadka kooxda ugus taas oo isu ekaysiin jirtay ganacsato kadibna agab sahay ah u kala daabuli jirtay gobolada dalka si ay u gaarsiiyaan maleeshiyaadka jiqgaleenka ee kooxda ugus sanadihii ugu dambeeyey waxay kooxda ugus ee kis al-shabaab isku dayayeen inay ka gacan toogaalaystaan gudaha suuqa ganacsiga soomaaliya ugu weyn ee bakaaraha laakiin taasi uma noqon meel mar waxaana qorshe kastoo ay soo diyaarsadaan si ay suuqa dilal uga geystaan dhabarka ka jebinayay ciidanka nis ee muuqda iyo kuwa aan muuqan ee ku dhex milan suuqa waxayna iskudaygii ugu dambeeyey gudaha suuqa ku dileen maleeshiyaadkaasi haweeney ganacsataa xilli ay ka tukaamaysanasay suuqaas laakiin ciidanka aan muuqane nisa oo aan ka fogeyn goobta ayaa markiiba qabsaday waajibkoodii shaada korona ka ilaalsanayay kooxdaasi bastooradleyda ah inta ay ka soo gaarayeen ciidanka ee muuqda nisa oo aan ka fogeyn goobta waxaana markiiba halkaasi lagu dilay horjoogii horkacaya maleeshiyaadka kadib markii uu diiday inuu isdhiibo iyadoona iskumar halkaasi laga qaaday gabadhii ay dileen iyo maydka horjoogihii watay kooxdii dishay gabadhaasi oo la dareensiiyey xanuunka geerida si lamida siduu u dareensiiyey gabadhaasi muwaadinada ah saddexdii disembar ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxay shabakad qaabilseen qaraxyada soo maleegeen dhagar ay ku qaadeen jeer allah u naxariistay weriya hindiye xaaji maxamed oo ka mid ahayd wariyaasha hesan t v iyo radio muqdisho waxayna marxuumad hindiyo oo ahayd hooyo haysata shan caruura oo laba ka mid ay yihiin agoontii uu ka dhintay allah u naxariistay weriya liibaan cali nuur oo isna qarax ay ku dileen sanadkii labadii kun iyo labiyo tobanka kooxda ugus xilligu ku sugnaa maqaaxida guriga hooyooyinka ay la daalaadhacaysay nolosha shantaasi carruurta oo ay dhabarka u ridatay waajibaadkii hooyaya kii aababa cabdirasaaq maxamed barrow oo magaciisa afgarashada uu yahay macalin maxamed waa soddon jir ah aabba dhalay laba gabdhood oo uu ku furay hooyadood kuna dayacay nolosha waxa uu ku nool yahay xero qaxooti oo muqdisho ku taal ma haysto nolol fiican tiya uu dheer tahay inuu ka shaqaysto daadinta dhiigga shacabka soomaaliyeed wuxuu cabdirasaaq ka tirsan yahay kooxda ugu sekit al-shabaab oo u qaabilsan yahay xuuraanka iyo kudhejinta qaraxyada baabuurta barrow waa dhagarqabihii dhagre allah u naxariistay hindiye xaaji maxamed uguna dhejiyey gaarigeeda miino si uu hooyola-aan u dhigo carruurtii ay horey u agoonteeyeen kooxda uu ka tirsan yahay barrow oo hadda ku jira gacanta nisa waxaan kula kulmay xabsi ay hay-addu maamusho iskuma arko inuu yahay nin geystay jariimo weyn waxa uu iga sheekeeyey sida ay ku bilaabatay hawsha ay ku dhagreen hindiya iyo halkii ay ka bilaabatay magacayga horta waa cabdirasaaq maxamed barrow bishaan hadda aan ku jirno awalkeedii iyo midda hore inta udhexayso bisha hore hadda naga dhammaatay iyo bishaan hadda ee socoto inta udhexayso dhexdooda ayaa macnaha waxaan maalin maalmaha ka mid ah aan ku arkay xeebta leedo nin lagu magacaabo xasan nuur magaciisa wuxuu xarka ku yaana sheekh aweys intaa liidaan isku aragnay waa waa is wareysanay horena waa is oqoon jirnay waxaan soo waxaan soo waxaan soo dhex maray waa wada shaqayn tiro badan oo dhan oo bulsho ah ay u badneed jimcihii ayaan isku imaanay liido waan dabaalanay anagu horta waa dabaashtay laakiin isagu waxaan ka arki doonaa gadaal markaan arko ay gacantu ii haadiyey waa soo baxay banaanka imaanay waxaan galnay shaahan dalbanay meelaan iska fadhiisanay shaahii waxaan u baxnay geesi oo noo bixiyey nin waxaa waaye aad aad u jecel inuu u baxo geesi warniyahow wuxuu yidhi hindiye xaaji maxamed ma ma taqaanayo hindiye bisuu yidhi hindiyo ma taqaan marka aniguna hindi aqoon hadda oo weji ahaan uma lahayn leef ahaan uma aqaano marka waxaa idhi hindiye aniga ma garanayo balse hindi maxay tahay waa islaan qabiilkiisa ay sheegay maxaa ka taqaanaya markaadi waxaan ku ogaa yidhi inay la shaqayso wasaaraddan isgaarsiinta la yidhaahdo may waxaan ilahay wasaaradda warfaafinta raadiyo muqdisho iyo waxaas ama telefishinka waxaas oo kale xasankii wuu soo istaagay shayaan dhammaysanay xogtaas ayaa- ayaan kala qaadanay yani isaga Eh, rag badanna waa ii sheegay oo dhahay oo ii- ii leeyahay waa waa ku soo salaamayeen oo marba igu dambeysay oo ii sheegay shaahii waa ka kacnay me- meel kale haddana tagnay oo waxaan u wa- wa- baddaan iska- iska laabanay waa soo baxnay waxaan ka qadinay adiga waa ma- maqaayadaan galnay qadada baabuur raaca iyo waxaa bixinaya isaga sheekh oweysaa bixinaya magaciisa uu rasmigu yahay xasan nuur ayaa bixinaya almuhim aniga waxaan galay shaqadii aan galay macluumaadkeedii qaar waan hayay ma- eh, qaarna waa iga maqnaayeen ee qaarkan hay wuxuu ahaa hindi in la yidhaha xaaji maxamed inay tahay weli tahay ay ku hash afrax weyn dadka jooga magaalada waa way way garanayaan mi magaalada waa la yaqaanaa waa qofta keliya ku hash afrumay xasan nuur oo magaciisa dhagartaa la yidhaahdo aweys waa madaxa shabakadda qaraxyada ku dhejisa baabuurta waa maskaxdii ka dambaysay in la dilo hindiye xaaji maxamed waa horjoogihii soo diyaariyey qalabkii loo isticmaalay dilkii weriya hindiya waa ninkii uu ka sheekeynaya dhagarqabe cabdirasaaq inuu u idmay hawsha indhaindhaynta hindiya iyo diyaarinta habkii loo dili lahaa waxaana xasan nuur oo hadda isna ku jira gacanta nisa aan kula kulmay xabsi ay hay-addu maamusho waxaa ka muuqday xasan walwal cabsi iyo argagax waxa uu walwal ka qabaa natiijada dembigii uu geystay waxa uu noqon karo waxaana xasan nuur qayb ahaan qiranayaa lugtii uu ku lahaa dilkii hindiya isagoo ku doodaya inuu ahaa adeego loo soo dhiibay qaraxa oo ku simay gacanta cabdirasaaq oo ahaa qofkii loogu talagalay inuu ku dhejiyo qaraxa baabuurka بس aniga aniga maxaa la yidhahdaa magacayga waxaa la yidhahdaa xasan nuur cali aniga haddii runta iska sheego anigoo been ka dhaqaaqaayo sidii marka horeba u xaqiijiyey saraakiisha nabadsugidda haddana sidii inaan u xaqiijiyaan rabaa anigu waxaan waxay ahaayeen wax baakadaysan oo shaabadaysan weliba baakad shaabadaysan oo shaabad ku xidhantaho bac madow kusii xidhantay ahayd ninkaas ayaa horta alaabtan isoo dhiibay anigu wuxuu ii yidhi ninka la yidhaha cabdirasaaq maxamed barrow waa isnaqaanaa nin reer lafoola isku ahaa jirnay asagana lafoola ayuu dugsi ku hayay anigana lafoola ayaa deganaa marka wuxuu yidhi waa isna ninkaas adoga ah oo amar kalena waa la soo siiyo koraa laga soo siiyo dhah rijaal niman kale rag kale ayaa amar soo siiyeen oo dhah rijaasha ayaa amar soo siiyeen oo dhah marka wuxuu dhahay rijaasha ay amar soo siiyeen amar kaloo qabaa oo xataa aniga i- i- ahaynin laakiin aniga waxaan ku adeegsanaha adiga inaad alaabtaas u geyso alaabtaasna asagaa iska leh waa alaab asaga oo leeyahay oo markaan alaabta hoos u weydiiyey oo m- had ku celceliyey oo in badan iga war- iga warwareejiyey madaxa iga warwareejiyeyna wuxuu dhahay waa saandal hobow waayo sidaas ugu dhahay alaabtii sidaasaan kusoo qaaday waan imaaday eh, degmada cabdilcasiis ayaan imaaday afar saac ayuu ugu soo wareejiyey iyo bad meelahaas Eh, marka wuxuu dhahay ugeey marka Eh, ninkaas ugeey kulley rag kale ayaa anigana isoo amreen asagana soo amray ma fahanta marka wuxuu yihi ugeey alaabtaas ugeey alaabtii waan soo qaaday Eh, wuxuu u yidhi alaabtan haddii lagugu qabto xataa aniga afaarahayga ma geli kartid xasan nuur iyo cabdirasaaq barrow waxay ku kala warqaadan jireen garoommada lagu ciyaaray conis iyo luujino halkaas oo ay iska dhigi jireen taageerayaasha ciyaaraha socda waxayna intaa ciyaartu socoto awaamiir ku kala qaadan jireen gudaha garoonka taasoo adag in qof ka shakiya rag odayaal ah oo mararka qaarkood iska dhigi jiray taageerayaal jidbaysan dhinaca kalena wata kulamadooda caadiga ah qorshahooda wakhtigaas ka mid ma ahayn inay garoommadaasi ka geystaan dhibaato laakiin waxay ahayd goob ay ku kala warqaataan waxay sidoo kale ku kulmi jireen xeebta liido oo ay ku wada dabaalan jireen iyagoo badda gudaheeda ku jira ayayna isku dhaafsan jireen warbixinnada ay soo ururiyaan kadibna waxay ka wada shaaxi jireen maqaayadaha ku yaala liido halkaas oo ka mid ahayd goobaha ay u isticmaali jireen inay isku dhaafsadaan xogaha dhagridda
xasan iyo aniga ilay ballanti waxaan u ahayd maalin walba oo ma- ji- jimce kadib ina- inaan kulanno aan ku kulanno wiish ama koonis maalmaha jimcaha khamiista mooyaane inta kale inaan kulanno wiish ama koonis badanaa waxaan ku kuli jirnay kilometer zero meel oo gu- oo goomiyista u yaal meesha Ee marka lasoo dhaafo fay- fay- fay baas lasoo lasoo dhaafo xooggan la soo moodo oo laga soo baxo habar khadiijo waxa lasoo dhaafo irdiida hore meesha qarax ka dhici jiray xoogaa la soo socda adiga derbiga imaaraadka inta la gaarin ka sogow meel ku yaal gumista ninka yaqaana yaqaan halkaas ayaa badanaa ku kulmi jirnay sheekadana halkaas ayaa ayaan ku dhegeysan jirnay aniga iyo sheekh uweys isaga wuxuu i yaqaanay macalin maxamed anigana waxaan u ka saayay sheekh uweys meeshaan ku kulannay waa sheekaysanay axwaashaan kala qaadnay intaas wuxuu ku hadlayaa telefoon oo samsung ah wuxuu wataa laba telefoon mid waa tagno midna waa samsung samsung waa weynta meelaha gudiin maaha waa mid xooga kadib waa modelkii hore oo adiga screen lambar saraakiisha badanaa wax ugu qornaya kaas ugu qornaya ilaa wax ku yoomaya ama ku hadlaya badanaa kaga wuxuu lambarkaas ayuu ahaa bes nin wuxuu yidhi hawshaas ayaan lod hool baa yidhi aan loo diray yidhi soo dhawow si warkiisu wuxuu badan yahay wuxuu ku leeyahay soo dhawow hool baan loo diray culus hawshaasna waxay u baahan tahay waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo hawshaas waa waa waa waa inaan ka shaqaysaa laakiin hawshaan ka shaqaynayo iyo ababay iyo cabday waxaa dhacday marka maxaa yidhi intee wax ka bilaabna shaqo waxay u baahan tahay qarashay u baahan tahay fasility u baahan tahay nin duur cidlo ah wax wax kuu qabanaya ma jiraan waxay no hoole ay dirtay waxaa maxaa maxaa qabanaya maxaa wax ku qabta aniga marka wuxuu yidhi saaxiibka waxaa ku dadaashaa buu yidhi hal shay inaad xogtan aad soo dhammaystirto halkan waxay iga soo bixiyay lacag adiga buuma wataa badanaa oo weyn oo hale weyn u watay wuxuu iga soo bixiyay laba boqol iyo labaatan shan kun shilin soomaali laba boqol farta iga saaray labaatan iyo shan kun oo meelahan oo kasoo bixiyay iyo cijaab uu ku watay saasoo isu tiri labaatan iyo shantan wuxuu yidhi maanta way baawraca ku laabo xaafadda ku aad labadan boqolna wixii birbiri iyo biridda dambo fasiilad ka dhigo hawshu waxaa la rabaa inay soo af ma jirto af amasna waa dahab wax telefoon la yidhahda ma jiraan kasokow liida iyo garoommada ciyaaraha waxay xasan iyo aweys isugu imaan jireen goomayste ku yaalla degmada cabdicasiis halkaas oo iyana ka mid ahayd goobaha isku arki jireen xilliyada subaxii ah waxaa kaloo ka mid ah goobaha ay ku sheexayn jireen muddada ay ka shaqayn jireen dhagarta ay ku dileen hooyo hindiye xaaji maxamed goob maqaaxyaha oo inta badanaa ciidanku ku shaheeyaan oo loo yaqaan faibasto halkaas oo ay ku dhex mari jireen ciidanka si aan marnaba loo dareemin inay faq gooniya leeyihiin kadibna marka ay firaaqo helaan ayay arrimahooda gaarkaa ka wada hadli jireen waxaana adag in la tuhmo goobaha ay ka dhigteen fariisimada qof si joogta u imaanayo o aysan ka muuqan cabsiyo walwal la xiriira in laga shakiyo xasan oo ah maskaxdii soo abaabulay weerarkii qaraxa ee lagu dilay hindiyo waxa uu soo diyaariyey minadii loogu xuri lahaa gaariga allah u naxariistay hindiye xaaji maxamed labadii disembar oo ku beegnayd arbacadii ahaydna maalin ka hor markii la qarxiyey hindiyo waxaana uu qaraxa ka soo qaaday goob qur-aansaar oo ku lahaa muqdisho xilli laga soo baxay salaadii duhur isagoo ilaa iyo salaadii casar ku hayay qaraxaasi masjid ku yaalla meel aan ka fogeyn saldhigga degmada cabdicasiis halkaas oo uu la seexday qaraxa waan soo baxay masjidkii baan imaaday masjidkii waan jiiftay duhurkii idoo la adaamaya ee duhur salaaddii wax ka dukaday salaaddii markaa ka wax ka dukaday wax yar baa jiiftay waan waxaa i gashay alaabtii amaanada ahayd iyo kugu dhumin yaani tuulku wuu qaadan masaajidaha xoogaa dad kobaha saandalka wax ka qaata kobaha wax ka qaata jiro waa iska waa barkaday kobahayga saandalkaygaa hoos mariyey rooggaa kor saaray roogga ayadaa ka kor mariyey camaamadiidaa dul saaray waa ku dul jiiftay sideed saac wakti la gaaray xoogaha jiifkii waa xoogaa waa ka waa ka nastay waa jiifki waa ka soo kacay dibaahi baa i qabatay maqaayadii imaaday oo muuday almiina maqaayadii imaaday baa ninkan ayaa joogay cabdirasaaq maqaayadii isagana wax ka cunayay anigana wax ka cunayay maqaayadiyaa wax ka cunay isla markiiba maqaayadda banaankeeda soo fariistay meesha oo sheeh lagu gado islaan oo geetalaal hoostiisa alaabtii ayaa sidaas ugu wareejiyey alaabta sidaas uu igaga qaatay wuu iga gudoomay cabdirasaaq badanaa waxaa ku arki jiray galabtii haddii ikas luu jirin haddii ciyaar ka jirto waa ku arki jiray haddii meeshan kale ciyaar ka jirto koonis ciyaar ka jirtana waa ku arki jiray
xambaarito dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anuu dirinaxayno dabargoynaya tahay dabargoynaya tahay barto dadka lahaynaya tahay dumarkiyo caruurtiyo duqowiyo aqooyahan anu jirnaxaynu gabadgoynaya tahay
cabdirisaaq oo ahaa shakhsigii gacantiisa kula dhejiyay miinada gaariga marxuumad hindiyo ayaa u yimid xasan waxaana miinadii lagula wareejiyey kilomitir zero halkaas oo kadib ay ku kala tageen xasan iyo cabdirisaaq kuna ballameen inay isugu yimaadaan barxadda guriga hindiyo oo ah meel ay qoysas badan wada deganaayeen oo aan gaar u ahayn marxuumadda waxaana xasan iyo cabdirisaaq uu mudba jiha ka soo galay barxadda guriga hindiya xilli casarliiqii ah kadibna xasan oo isku soo ekaysiiyey wadaad xerow ah watayna tusbax dheer ayaa istaagay gaariga agtiisa si uu ilaalo uga qabto inaan la arkin hawsha uu qabanayo cabdirisaaq oo markaa wixii ka dambeeyey hoos galay gaariga marxuumad hindiya kuna dhejiyey qaraxii loogu talagalay waa kan cabdirisaaq oo ka sheekeynaya sida ay markaasi wax u dhaceen bahasha isagoo gacanta ku hayo oo bahasha oo ku jirto kortoon ku jiro aa arkaya markaas waxaan joognay goomistaha wax adayga dhammo disha oo kala aqin wax daqdaqiiqatay daqatiif iyo caskuma soo wareegay aniguna masaajidkan iska aaday waa soo waa soo laabtay waxaa isagu qosla dhul cabdeena dhid ka socda arkay wuxuu yidhi wax waa waa hagaagay insha allah markaas waa tukanay cabaaraan joognay waa masaajidka oo gagalay adag waxaa la gaaray sagaal saac la gaaray wiil xataa wuxuu wadaa wuxuu watay caamad wuxuu taa ay qaataan odayaasha dhaqameedka ay qaataan weyn aad u waasacay wixii lagu dilaactaa oo si loo arka waa la soo dhaqaaqay marka nin wuxuu yidhi hawshii aan rabay aan rabnay waa waa hawshaan waa inaa hawshaan aad aad fulisaa aad fulisaa kadib marka sagaal saac iyo bar iyo toban saac oo wax yar ay la jiraan waa soo baxday aniga isaga ani intaa ka leexanayo yiri waa soo baxan kilomitir zero aan soo dhaafnay waa soo dhaafnay wuxuu ka hadlaa marka telefoon war miyala wax miyala wax miyala ha faraso waqti waay waa waqti ku hay faraso waxa fresh waa nadiif waxa waxa ka waxa ku taagna nadiif alli aan macnaha waxaan ka dareemaa halas aan ka qiyaasaa macnaha socdaalkiisii sida oo noo kadina iska marka aan ugu reeyo wuxuu makan in in soo bax inta ka bax isagana wuxuu ku soo galay dhanka wuxuu ku soo galay saqaawdiin kor oo ka soo galay meel oo waardiya jira oo oo gududan ee jidkaas oo kasoo dhexbaxay wuxuu soo galay xaafadda aniga wax dhex tagan xaafadda marka isla markii baasho iga dafay wuu hagaajiyey wuxuu wuxuu ka fafiiqay wuxuu xaq ku jirin marka eeri marka waxaa joogeen ilmo ilmo iyo waa arkay iyo adiga islaamo iyo waxaas waa waa aan arkay dad adiga waxaan ilaa bulsho camal adeeg galabna waa ahayd oo qorax u dhac camal oo soo dhow yahay qariib adiga waa ahayd wax adag mushkil iyo problem problem ma kulmi baashii aan hayay mogtahay waa iga dafay kartoonka soo bixiyey wuu fiiqay wuxuu yidhi qaabkan u xidhay aan qaabkan ugu xidhay gaarig waa kana yidhi war gaari kow labo yidhi wuxuu tiri qolo ku tiri kow labo yidhi waa kana yidhi gaarig kuligi laakiin ma qaylinaynin waxay dareen muujinayn wuxuu iska dhigaa nin soo suufa subax ugu nin oo aan wardi meesha cambuul ka socon camal xaafad oo kale ayay isku dhigeen gaariga marxuumad hindiya waxa uu habeennimadii ay soo gelaysay khamiistii ku hoyday gurigeeda isagoo ku xiran yahay qaraxu waxayna hooyo hindiya oo aan ka warhayn dhagarta loo maleegayo ay ku mashquulsanayd maaraynta nolosha carruurteeda waxayna sidii caado u ahayd khamiis walba subaxnimadii khamiistii soo aaday jaamacaddii ay dhiganaysay iyadoo aan ka warhayn qaraxay xambaarsan tahay waxayna kooxda qaraxa ugu xirtay gaarigeeda la socdeen dhaqdhaqaaqeeda iyagoo diidanaa inay qarxiyaan marka ay guriga ka baxdo si aan la ogaan halka saxda ah qaraxa lagula xiray gaariga waxaana loo xilsaaray cabdirisaaq inuu tago jaamacaddii ay dhiganaysa hindiya si uu u xaqiijiyo inay ku jirta jaamacadda kadibna waxa uu fariistay isgoys istaraatiiji oo u dhow jaamacadda ay dhiganaysa iskuulka hawga xamar iyo isbitaalka xanaano kadibna hindiya waxay soo dhammaysatay jaamacaddii waxayna soo wadatay gaarigeedii iyadoo soo agmartay cabdirisaaq una leexatay waddo marta dhabarka dambe isbitaalka xanaano halkaas oo ah bartii lagu qarxiyay hindiya waa kanoo cabdirisaaq oo mar kale ka sheekaynaya inuusan ka fogeyn goobta qaraxa laakiin iska dhigaya isagu markan dambe inuusan maamulayn qaraxa uu ahaa keliya ku dhejiye hawsha kadib waxaa aada iyo aada ula socday ninka la yidhaahdo xasan ama shawes ala wareeg aniga waxaan ahay dameer oo la rabtay oo la yidhi waxaan geey bis laakiin wixii barnaamij ninka keenay ninka xiray horta ninkii xiray meeshii saas u xiray waa aniga aa si ka fudud waa waa waa arkay muuqaal ahaan laakiin aniga waxa waaye waxaan ka geystay keliya barnaamijkaas xogtaas oo aan keenay oo hindi inay jirto laakiin wixii dhamaystir isaa dhamaystirtay haddana miinadani waxa weye ama bubadii qarxiisay isaa ku xirtay aniga ani ma aqaan mutafajiraad al-shabaabna ima baran mutafajiraad laakiin waa macquul inay baran al-istidlaac iska markii waxaan ka imid jaamacaddaas aan ka imid jaamacadaan ka imid jaamacadaha ka mid ah waan ka raadsanaya buug marka buuggii waxa weeye waxay waa waa- waxay u noqday culays kadib anigana eh, meesha eh, qarxi dhacaya iska soo agmaray wabilahi tawfiiq marxuumad hindiye xaaji maxamed oo aan ka warhayn dhagarta ay u malaageen shabakadan ka tirsan ugud waxa uu gaarigii ay wadatay oo uu ku rarnaa qarax ah kula qarxay dhabarka dambe ee isbitaalka xanaano halkaas oo marxuumadda ka soo gaaray dhaawac xoog leh kadibna waxaa loola cararay hindiyo isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho waxayna dhakhaatiirta isbitaalka madiina ku dadaaleen hindiyo inay badbaadiyaan ha yeeshee ugu dambayntii qadarta alle ayaa ku timid hindiyo waxayna ku geeriyootay wakhti casarliiqi ah gudaha isbitaalka madiino wixii ka dambeeyey markaas waxa ay nisa bilowday ururinta macluumaadka ku aadan sidii loo dhagray hindiyo waxayna nisa u xilsaartay cutub gaar ah inay haddaba galaan macluumaadka ku aadan sidii loo dhagray hindiyo cutubkaasi loo xilsaaray shabakadii disha hindiyo waxay ugu horraynba heleen furihii macluumadii ay dabageli lahaayeen waxayna ogaadeen shakhsiga ugu xiray miinada allah u naxariistay marxumed hindiya gaarigeeda shakhsigaasi oo ahaa cabdirisaaq barrow waxayna cutubkaasi nisa ka tirsan ay si gaara ula socdeen ugu yaraan laba maalmood dhaqdhaqaaqa cabdirisaaq ugu dambayntiina shantii disembar ayay cutubkaasi ka soo raaceen cabdirisaaq hoyguu deganaa waxay la soo raaceen mid ka mida gawaarida dadweynaha kaas oo keenay degmada cabdicasiis cabdirisaaq waxa uu galay kadib garoonka ciyaaraha ee keonis stadium waxaana gudaha garoonka la galay koox ka tirsan niza oo dabagal ku haya cabdirisaaq laakiin isagu uusan ka warhayn kadibna markaa ciyaartii soo dhammaatay ayuu cabdirisaaq oo ay la socdaan laba qof oo kale ka soo baxay gudaha garoonka stadium conis sida aad arkaysaan sawirada ay qaadeen cutubkii dabagalka ku haya cabdirisaaq waxa uu taagan yahay bannaanka garoonka ciyaaraha stadium conis dabeetana waxa uu raacay cabdirisaaq gaari nooca dadweynaha ee soomaalidu u taqaano caasi isla koox ka tirsan nisa ayaa la raacay gaarigii caasiga waxaana dabeeta nisa ay ugu diyaarisay goobar controla kilomitr zero halkaas oo caasiga lagu hareereeyey dabeetana waxa ay nisa caasigaasi kala degtay cabdirisaaq iyo ciddadkii la socday cabdirisaaqna kadib waxa ay nisa ku raadisay dadkii kala qayb qaatay hawshan iyadana ugu dambayntii lasoo qabtay lixdii disembar maskaxdii ka dambaysay in la dilo hidiyo oo ahaa xasan nuur oo magaciisa afgarashada uu yahay aways carruurtan waa rajadii ay hooyadood dileen kooxda ugus waxaan ku booqday gurigooda xilaa ay barxad yaroo gurigu lahaa ku ciyaarayeen banooni mushtaaq liibaan cali nuur waa guru dambaysta hindiyo waxay dhigeen kooxda ugus hooyo iyo aabbalaan waana da'da ka yar muscab liibaan cali nuur oo ah dhexdhexaadka carruurta hindiyo muscab oo saddex sano jir ah waxa uu garansan yahay xanuunka ay ugus dareensiiyeen waxayna ehelka hadda xanaaneeyaa ii sheegeen inuu mar kasta ku celceliyo inay hooyadiis iyo aabihiis dileen kooxda ugus waxaana dhex maray sheekadan magaca Mutaalina alin aabayaa dili
asad
hooyadan
asad
maxamed waa curadka hindiyo waa koob iyo toban jir ah eliya calooliyow badeen kooxda ugus isagoo dhex fadhiya walaalihiis ayuu fariin u diray dowladda soomaaliya dowladda waxaan ka codsanayaa kuwii hooyadii dib inay ku waafajiyaan cadaaladda
dowladda soomaaliya ayaa damaanad qaaday nolosha caruurtii ay ka tagtay allaha u naxariistay marxumed hindiya xaaji oo ahayd wariye ka tirsan raadiyo muqdisho s n t v wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayir maareeye oo markii ay dhimatay allaha u naxariistay marxuumed hindiya kadib ku booqday gurigooda caruurtii ay ka tagtay marxuumaddu ayaa uga tacsiyeeyey geerida hooyadood lana qaybsaday murugada iyo ciilka ay badeen kooxda ugus caruurta kadibna waxau halkaa kaga dhawaaqay ee dowlad ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaanu ballan qaadaynaa inaanu si weyn uga warhayn doono caruurta yaryar aad arkaysaan ee masaakiinta ee aabbahood iyo hooyadoodba la dilay iyagoo qaranka u shaqaynaya kooxaha nabaddiidka ahi wax kasta way dilayaan qof kasta oo nool oo haween leh oo maati leh oo caruur leh ayay dilayaan waanu runtii ficiladaas xunxun ee dhaqanka soomaalida iyo ka islaamkaba ka baxsan waanu cambaaraynaynaa samriya imaan allaha ka siiyo qoyska samriya oo imaan allaha ka siiyo qaraabada samriya imaan allaha ka siiyo caruurta yaryar ee masaakiinta hooyadood iyo aabahood laakiin waxaanu si adag u ballan qaadaynaa dowlad ahaan inay ku jiri doonaan gacanta dowladda inay hooyadood uma noqon karno laakiin heli doonaan daryeel dowladeed oo aan go-ayn ilaa intay ka qaangaareen ayaanbaan wada sugayna cilmigoo asmi dooni ayaanbaan wada sugayna islaamnib laysku dhaafe ayaanbaan wada sugayna cilmigoo asmi dooni ayaanbaan wada sugayna islaamnib laysku dhaafe xilliguu hagaagi doonaa aqoon baan shaqayni doonto asaaraarkuu dhammaaniyo wiya abaambu asaaraarkuu dhammaaniyo
inkastoo cabdirasaaq iyo xasan ay ilmahan yaryar dhigeen hooyo iyo aabbalaan haddana iyagu ma jecla in xanuunka geerida loo dareensiiyo sidii ay u dareensiiyeen waalidka carruurtan yar waxayna taa beddelkeeda dalbanayaan in la cafiyo waa kan cabdirasaaq oo ah dhagarqabihii gacantiisa ku dilay hindiya oo dalbanaya cafis fal waa dhaca Eh, toobadna waxa aqbala ilaahay keligiis wallahi yaqbalu toobata can cibaadihi wa yacfu can sayi'aati weeyaan in layska cafiyo oo si aan u shaqeeyo dowladda u shaqeeyo qof dhinta ma soo laabanayo laakiin dadka si nool inaan sii badbaadiyo oo aan sii wixii aan badbaadin karo xog xog aan keeni karo eh, waan keeni karaa ilaa xad aniga haddii la cafiyo oo cafis helo waan shaqaynayaa si aan u shaqayn hagarlaane shabakadda qaabilsan indhaindhaynta iyo qaraxyada baabuurta lagu dhejiyo gebi ahaan hadda waa la burburiyey waxayna ka koobnay shan qof saddex ka mid a waxay hadda ku jiraan gacanta nisa halka labada kalena ay yihiin naflacaari xogtooda iyo macluumaadkooda oo dhammaystiran ay hayaan sirdoonka soomaaliya shabakadaha kale ee la burburiyey waxaa ka mid ah shabakad u qaabilsanayd tahayda iyo saadka kooxda ugus waxaana shabakadan oo isticmaalaysay gaari dhayn ah lagu qabtay gaarigoodii meel u dhow degmada balcad ee gobolka shabeellada hoose xilli ay wadeen saxay iyo qalab ciidan oo ay ku jiraan darajooyin ciidan oo ka bilaabanaya xidigle ilaa iyo sarreeyo guute waxaana xog tahay warbaahin ahaano ogolaadeen nisa ka mid ah in darajooyinka la doonaya in loo isticmaalo qaraxyo ay maleegayeen kooxda ugus kuwaasoo la doonaya in rag darajooyinka wata oo iska dhigaya saraakiil inay si fudud ku galaan xarumo ay bartilmaameedsanayeen ah kooxda ugus laakiin sirdoonka soomaaliya oo helay macluumaadka qorshahan ayaa dhabar jebiyey qabtayna qalabkan iyagoo sidoo kalena burburiyey qeybo ka mid a shabakadii sahayda qaabilsanayd ciidanka nisa oo isugu jira kuwo muuqda iyo kuwaan muuqan waxay dagaal adag kula jiraan argagixisada doonaysa inay soomaaliya ka dhigaan meel argagax leh waana ciidan habeen iyo maalin u shaqeeya bulshada jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuur yare taliyaha nisa oo xilli saq dhexaha kormeerayay fariisimada ciidanka muuqdee nisa ayaa sheegay in ciidankooda uu shaqeeyo inta ay korontadiiyo biyuhu shaqeeyaan taasoo la mid ah inay ka dhigan yihiin ciidan shaqeeya afar iyo labaatan saac ciidamadiina waxay ku jiraan jedax ayay masas ku cunayaan Ah, nin askari soomaaliyeed ah oo muwaadina oo hooyo iyo aabba dhaleen oo carruur leh ayaa waxaa weeyaan godad iyo jidad iyo webi qarkiisaa waxaa ku cunaya masas si uu waddankan u u difaaco waxaan leenahay ninka hoteelka jiifa u tur ninka dadkaa u tar ee afkiisa am- amniga qalqaldara ku abuuraya amba maxaanku idhaahdaa brobagando uu samaynayo amniga qalqaldara ku abuuraayo waxaan idiin rajeey- waxaan idiin sheegaynaa kuwaasna lama sugi doono hawayaan nidaamka a- ayaa la marsii doonaa laakiin waxaan rabaa inaan muwaadiniinta Soomaaliya caaw u sheego in amnigoodu uu sugan yahay waxaan rabaa inay inay ku seexdaan magaaladan udkhuluu bisalaamin aaminiin ku soo gala nabad nabadna ku jooga waxaan rabaa ninkaan nabad ku joogayn dagaal naga naga filo ninka inuu nabad magaaladan ku joogo aan rabin ninka soo dhawaynahow dagaal naga filo guriga uu gelayo dagaal naga filo haa gacanta wax siinaysa dagaal ha naga filato waan ognahay ciidamadaanu amar waxay qabaan gurigii qarax laga soo qabto gurigaas in sharciga la horgeeyo dukaankii laga soo qabto dembi in sharciga la horgeeyo qofkii qof dembilaa oo argagixiso ah amba dembiyo waaweyn ku jira qof kalkaalaya in sharciga la horgeeyo kolse kow xuuraanka iyo ka hortagga qorshayaasha argagixisada waxay sidoo kale ciidanka nisa gurmad ka sameeyaan meel kastoo ay ka sameeyaan weeraro argagixisanimo kooxda ugus waana ciidanka keliya caalamka awood u yeesha inay wax ka yar saacad kusoo afjaraan weeraro argagixisanimo oo dhismayaal lagu soo qaaday halka meelaha qaarkood caalamka ay qaadato maalin iyo habeen in lagu soo afjaro weeraro ka baaxad yar kuwa ay ha ku soo qaadaan argagixisadu soomaaliya
Alaiza que o Gusto para